shirkan janayd maanta waxaan u qabanay arrimaha gaalkacyo ka socda runtii saa la socotaanba magaalada gaalkacyo waxaa ka jiray dagaallo aada usoo noqnoqonaya ilaa haddana ka taagan muddahan bishaa dhan ilaa iyo saddexdii bilood oo lasoo dhaafay inay soo noqnoqonaya runtii arrintaas waxaan rabnaa inaan maanta u caddayno ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka dhammaanteed ee meelaha ay maaragtay xididada ku leeyihiin iyo siday u socdaan dhammaantood inaan caddayno sida aad la socotaanba waxaa in muddaha runtii dagaal ka socdaa magaalada gaalkacyo waxaan aaminsannahay annaga haddaan nahay galmudug iyo madaxdeedaba dagaalkaas inay wado puntland ujeedooyin walba iyo dano walba ay ka leedahayna ayada ay tahay waxa ka dambeeya wadada dagaalkaas sidaa la socotaan puntland waxay diiday inay fuliso ama fulintiisa ay diiday heshiiskii bishii december ee dowladda kumeel gaarka ee beesha caalamku ay qeybta ka ahaayeen oo lagu gaaray magaalada gaalkacyo kaas ayay diiday inay fuliso waa la socotaanoo waxay xirtay wadadii dheereyd oo isku xiraysay ummadda soomaaliyeed hargeysa ilaa iyo boosaaso ilaa iyo muqdisho ayay xirtay ayadoo cidi kala tashatay aysan jirin waxaa la socotaan waxay isku dayeysaa puntland meelo meel aan maaragtay loogu talagelin inay mar walba isku dayaan inay wax ka dhisaan oo dhismooyin maaragtay aan mar walba loogu talagelin marba meel ay ka bilaabaysa magaalada ayadoo aad la socotaan in magaaladan ka jiro xasaasiyad badan oo ku saabsan deegaanaynta dalka iyo habdegitaankeeda puntland mar walba waxay isku dayeysaa inay dagaalka meeluusan jirin u rarto eedayn dad aan lahayn ay saarto ay runtana indhaha ka qarsato ayadoo maaragtay saa la socotaanba dagaalkan u dhexeeya ayadaa galmudug laakiin ay mar walba isku dayeysa inay u rarto dowladda federaalka soomaaliya ay dhahdo waana soo weerartay oo beena wax ka jira aysan jirin ama ay mararka qaarkood dhahdaba waxaa na soo weeraray shabaab oo shabaab maaragtay meeshaan mee habuu ku yimaado iyo habuu uga soo qayb galo toona aysan jirin oo maaragtay runtii lala socdo puntland waxay si toos indhaha uga qarsatay wadahadalladii labada dhinac waxayna runtii ku meeraysanaysaa mar walba inay maaragtay u rarto talada meelaysan jirin iyo maaragtay meelaysan ahayn ayadoo xalka si kale inay u raadiso mar walba isku dayeyso arrimahaas oo dhan runtii waxay ka mid yihiin arrimaha rajo la-aanta nabadeed dhigay oo maaragtay aada u dhigay waxyaabahaas oo dhan waxay muujinayaan ama caddaynayaan inaysan jirin rajo ay ku imaan karto nabad ilaa iyo maaragtay si dhaba arrimahaas maaragtay looga looga hadlo saa darteed annaga haddaan nahay galmudug beesha caalamka dowladda federaalka soomaaliya ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ku warreey galmudug iyo ku warreey puntlandba waxaan u caddaynaynaa iyo culummada soomaaliyeedba in dagaalkan ay dhib ka socdo ay mas-uuliyaddiisa ay leedahay puntland wixii dhib ka yimaada ama cawaaqib xumo oo reebana ayada maaragtay ay qaadanayso runtii galmudug haddaan nahay waxaan soo dhaweyneynaa dadaalada ay wadaan ummadda soomaaliyeed nooc walba oo ay yihiin siyaasiyiin iyo culummo iyo baaqyada nabadeed oo ay ku baaqayaan waxaan kaloo soo dhaweyneynaa wadahadalka dhexdhexaadinta ee wadda dowladda federaalka soomaaliya maaragtay oo maaragtay ra-isul wasaaraha dowladda federaalka oo noogu yimid annaga oo nagala hadlay oo uu tegay maaragtay magaalada garoowe oo uu kala hadlay ayagana haddana uu xamar u joogo ayaa aada u soo dhaweyneynaa waxaan soo dhaweyneynaa xiriirka beesha caalamka ee mar walba nala soo samayso ugu dambeysay shalay toole ee madaxweynehena kula kulmeen magaalada muqdisho ayna wadaan maaragtay muxuu ahaa in meeshaas nabad laga gaaro ayadana maaragtay si aadaan u soo dhaweyneynaa waxaan kaloo soo dhaweyneynaa siyaasiyiinta iyo waxgaradka soomaaliyeed oo ku kala nool deegaanada soomaaliyeed iyo maamulada kaleo kala duwan min hargeysa ilaa iyo kismaayo oo mar walbana ku baaqaya muxuu ahaa nabadda ayaa ayagana soo dhaweyneynaa waxaan diyaar ubnaha xal walbao nabad lagu heli karo laakiin dhibkaas waxaa wadan u caddaynaynaa ummadda inay tahay puntland cawaaqixumada ku timaadana ee ayada maaragtay dusha saaran doonta duulaha waa gartay madaxweyne puntland waxaa idinku eedeysay in wadahadalka xiisadaha hadda socda galmudug ay diiday islamarkaana ay ku diideen odayaasha dhaqanku ay wada hadlaan arrintaas ka waran runtii waxyaabaha aan ka hadlayno oo dhabtaa waxay tahay oo hadda idiin caddeynay inay puntland ayada tahay waxa ka meermeeraya wadahadalka dhabta oo la gelaayo ama galmudug iyo ayaga inay maaragtay wada hadlaan taasna ay tahay arrin maaragtay qaldan saa la socotaba soomaaliya waxaa la gaaray waqti ay jireen qabiilo oo odayaal iyo dad iyo wax walba ay wada hadli jireen laakiin haddeer waxaa ka jira waddankii maamulo maamulada ka jira waddankan waxa ayagaa u qaaday mas-uuliyaddooda ama annaga shacabkeena u qaadnay inaan nabadooda iyo xasiloonidooda ka shaqeyno diyaarna ah puntland waxaa laga doonaya shacabkeeda ayadoo wakiilka ah inay soo hor fariisato galmudug oo shacabkeeda wakiilka ah si nabad looga gaaro dhibka ka jira gaalkacyo ummadda soomaaliyeed oo qaxays oo barakacays oo dhimanays oo carruurteena ay halaan marna dan uguma jirto puntland annagana danna uguma jirto waxaan u sheegaynaa in ummadda loo naxo naxariista la raadiyo dadka soomaaliyeedna xabadda laga daayo waa gartay xiisadaani waxay ka bilaabatay dhismaha dhulku yaalla gaalkacyo labada maamul xaduud ayay wadaagaan maxaa aaminsantihiin dhulkaas inuu galmudug ka tirsaya ama puntland
saa la socota waxaa caddeynay marar walba in maaragtay la sheegayo ama maaragtay waxyaaba aan meelaan loogu talagelin dhismayaal laga bilaabayo marka saa awgeed waxaa waaye sida dhabtaa ayadoon wax badan laga heshiin wax dhismaa oo la bilaabi karo ama iska socon karo ma jiraan